xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa arbacadii magaalada talaabiib kula kulmay qoysaska iyo ehelada lahaystayaasha israa'el ee weli gacanta ugu jira kooxda xamaas oo maraykanka uu aqoonsan yahay urur argagixiso booqashadiisan ayaa noqonaysaa tii toddobaad ee gobolka uu ku tegay tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii hore markaasoo uu bilowday dagaalka ka socda khaza ee u dhexeeya israa'il iyo xamaas kaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad shan iyo soddon kun oo ruux oo falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza blinkan oo uu weheliyo wasiirka gaashaandhigga ee israa'el yof galan ayaa arbacadii booqday marinka krim shalom ee khaza wuxuu sheegay blinkan in israa'el ay samaysay tanaasulaad muhiim ah si ay u ogolaato in gargaar bini-aadanimo oo badan la gaarsiiyo falastiiniyiinta u baahan iyo in heshiis xabad joojin la gaaro isagoo intaa kusii daray in dunidu ay ka sugayso kooxda xamaas inay qaadato heshiiska miiska saaran xamaas waa inay go-aansato inay heshiiska qaadato oo dhab ahaantiina ay wanaajiso xaaladda dadka ay u malayso inay daryeesho ee khaza ma jiro wakhti kale oo dib u dhac ah ayuu yidhi blinkan oo arrinkaasi ka hadlayay laakiin kadib socdaal uu ku tegay dalalka israa'el urdun iyo sacuudiga ayuu blinkan u ambabaxay dalkiisa isagoo aan wax wara ka helin geedi socodka heshiiska xabad joojinta kormeerayaasha ayaa waxay sidoo kale indhaha ku hayaan heshiis ballaaran oo lala xiriirinayo sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka u dhexeeya israa'el iyo sacuudiga kaas oo laga yaabo ama ay suurtagal tahay in lagu bedasho heshiis soo afjari doona dagaalka khaza ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu ayaa sheegay inuusan doonayn in lasoo afjaro dagaalka si loo gaaro heshiis lagu sii daynayo lahaystayaasha wuxuu sheegay haddii xabad joojin ay jirto iyo haddii kaleba inuu dhici doono weerar militari oo la qorsheeyey oo lagu qaado magaalada rafax ee khaza halkaasoo ugu yaraan hal milyan oo falastiiniyiin ah ay ka qaxeen brian katalmis oo ah falanqeeye ka tirsan machadka middle east ayaa v o a u sheegay in blinkan uusan awoodin intii uu safarka ku jiray inuu arrimahaasi horumar ka sameeyo isagoo yidhi waxaan filayaa xaqiiqda dhabta ah ee halkani waa xaqiiqada inaad haysato xukuumad israa'iil oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare netanyahu taasoo ay ku jiraan codad aada uga soo horjeeda dowlad falastiin ay yeelato sacuudiga aada ayay u caddeeyeen inay rabaan xabad joojin laga sameeyo dagaalka khaza sida ugu dhaqsyaha badan sidoo kalena waxay rabaan inay arkaan ballanqaad la xiriira dhismaha dowlad falastiin ay yeelato katolmis ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in xoghaye blinkan uu ku sugnaa sacuudiga toddobaadkii lasoo dhaafay horumar badanna laga gaaray heshiiska difaaca iyo heshiisyada kale ee labageesoodka ee u dhexeeya washington iyo riyaad laakiin uusan ahayn heshiis ballaaran oo lala galo israa'el